Aqoonyahan Cabdixakiin Yaasiin Abdidoon oo ka qaybgalayay barnaamijka maamul wanaag ee idaacadda raadiyo Daardheer kaasi oo ku saabsanaa muhiimadda ay darisayntu u leedahay abaabulka iyo isku xirka bulshada ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida darisaynta looga hirgelin karo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dowladaha hoose marka waxaa laga rabaa guddoomiyaha degmadu inuu iyo ciddii ka hooseysahay inay hoos u sii dejiyaan oo ay gaarsiiyaan ilaa heerka oo tobanka guri oo isku xiran inay maamulka gaarsiiyaan oo aysan marna aan loo baahan in la yidhaahdo qofkaan aniga gurigan keligan xaafadaanan deganahay haddii wax yar soo gaaran inaan degmadii ama guddoomiyihii waco ama aan degmadii aan waco aanan u baahane aan qof ka sokeeya oo deris la ah oo shan guri ama lix guri ama toban guri ii noo dhexayso inaan maarata la wadaagi karo probleemka aan qabay isaguna uu maarata saas usii gudbi karo taasaa muhiimad ay tahay waxaan looga baahan yahay maamulka jira markaas inuu mar walba uu mas-uuliyaddaas qaato isagana waxaa u fududaan lahay shaqada uu hayo iyo ogaalka iyo kawarqabka uu deegaanka uu maamulo uu leeyahay dadkuna way ka fududaa lahayd culaysyo badanoo hadda ay dareemayaan oo ah inay saldhigii qof xaafad degan oo gurigiisa inta joogo hadduu dhib dareemo uu saldhigii waco ama degmadii waco way ka fududaa lahayd oo degmada iyo wax dhan waxaa u wici lahay qofka tobanka guri mas-uulka ah ama kontonka mas-uulka ah ama boqolka ka ah ama laanta ninka qofka madaxda ka ah ayaa u wici lahay marka maamulkoo la dadejiyahay mar walba wuxuu sameeyaa wuxuu u wanaagsan yahay kawarqabka iyo maaragtay amniga dhanka kale aqoon-yahanka ayaa waxa uu baaq u diray maamulka caasimada galmudug ee dhuusamareeb isagoo ugu baaqay in ay sameeyaan islamarkaana hirgeliyaan nidaamka daraysaynta oo uu sheegay in waxyaabo badan uu u sahli karo bulshada ayuu sidoo kale ugu baaqayaa in ay maamulka la shaqeeyaan baaqiga bulshada waxaa waaye in bulshada waxaa la rabaa inay ku baraarugaan inay la shaqeeyaan maamulka meesha ka jira iyo ciddii maarata dowladda ay usoo wakiilato guddoomiyaasha degmooyinka ay usoo wakiishaan ama ha noqoto dhinaca ama xaafadii guddoomiyaha xaafadda ha noqoto ama guddoomiyihii laanta ha noqoto inay si hagarliya ula shaqeeyaan sidaas laegna ay maarata ay deegaankooda ilaashadaan nabadgelyadooda iyo maarata wanaagooda iyo iska warqabkana ay maarata halkaas ay saasay ku fiicnaan lahayd laakiin waxaan dareemayaa hadda inaan hataa derisku hadda aad uusan isu oqoonin waxaana yeelaya waxaa waaye iska warqab la-aantaas waxaa yeelaya qof waliba wuxuu ku xiran yahay degmadii marka inta barnaamijkaas lasoo daadijiyo oo heer hoose la keeno iska warqabka markaas meeshaas maarata kusoo iman kara marka iska warqabku hadduu yimaadana waxaa meesha ka baxaya maarata inay dhacdo amni daro iyo maarata dad oo si qaldan u isticmaala maarata adeegooda ay rabaan inay u isticmaalaan waxaa yaraanaya tuugadii yaraanaysa oo tobankan qoys hadday iska warqabaan tuugada way yaraanaysaa ciyaal suuq waa yaraanaya oo qof kasta waxaa waaye qofkii wax sameeye waxaa leeyahay waree hebelaa sameeyey marka hebelaa sameeye haddii la yidhaahdo markiiba waxay soconaysaa in heer heer degmadii iyo saldhiga la gaarsiiyo sidaasna qofkii dhibka sameeyey lagusoo lagu ogaado laakiin hadda dadka iskama warqabaan qof sheegaya male qofkii wax sameeya marka waxaan is leeyahay aniga baaqig wuxuu yahay dadkuna hala shaqeeyaano maamulkooda maamulkana haddaa dejiyo waxa ay maamulayaan darisaynta oo ah hab nidaameed lagu abla ableeyo nidaamka maamul ee xaafadaha ayaa waxa ay si xoogan uga qeyb qaadataa isku xirka iyo abaabulka bulshada iyada oo ujeedooyinka loo sameeyo ay qeyb ka tahay in la helo xogaha iyo baahiyaha bulshada